إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها قال الله تبارك وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال تعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون وقال تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط aayadaha aan soo sheegnay midda koowaad allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegayaa in kuwa gaalada ah aysan dagaalka naga joojinaynin ilaa ay diinta islaamka naga celiyaan oo aan gaalo sidoodoo kale ah aanu noqonno aayadda labaadna allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noogu sheegayaa in gaaladu wax ay noo dhowrayaan oo ay noo dhaafayaan aysan jirinin aayadda saddexaadna waxay noo tilmaamaysaa in gaalada wanaaggeenna ay dhibsanayaan dhibaatadeennana ay ku farxayaan qof allah subxaanahu wa tacaala ka run badan oo gaalo iyo waxa ay tahay nooga warrami lahaydna ma jirto قال الله تبارك وتعالى ومن أصدق من الله حديثا وقال أيضا ومن أصدق من الله قيلا markii aanu waaqiciga maantay dunida ka jira u fiirsanana aayadahaas waxa ay tilmaamayaan iyagoo xaqiiq ah ayay qof walba u muuqanayaan mana jirto cid inkiri karta colaadda iyo cadaawadda ay gaaladu islaamka iyo muslimiinta ay u muujisatay meel walba oo ay joogaanba markii aannu u soo laabanno dalkan aan leennahay ee soomaaliya iyo guud ahaan mandiqaddan aannu ku noolnahay ee bariga afrika dagaalka iyo hagardaamada gaaladu waa mid qarniyo badan soo jiitamayey muddo laga joogo hadda shan boqol oo sano ka badan ayuu imaamkii weynaa ee axmed gurey gaalo kula dagaalamay mandiqaddan wixii isaga ka dambeeyena hadba calanka tawxiidka waxaa kor u hayey oo gaalada la jihaadayay hoggaamiyaashii islaamka ee xilliyadaas jiray ilaa laga soo gaaro sayid moxamed cabdulla xasan raxmatullah caleyh oo hadda boqol iyo dheeraad sano laga joogo markii uu sariibiyiinta iyo murtadiinta jihaadka la galay annaguna haddii aanu nahay xarakatu shabaabulmujaahidiin waxaan imtidaad u nahay aabbayaasheennaas naftooda iyo maalkooda u horay sida ay dadkan iyo dalkan uga difaaci lahaayeen kufaarta horarka ah ee caddaan iyo madowba isugu jirta waxaan la dagaalamaynaa isla cadowgii ay la dagaalamayeen waxaan ku dagaalamaynaa isla diintii ay ku dagaalamayeen waxaannu doonaynaa isla wixii ay doonayeen oo ah in kelimadda allah subxaanahu wa tacaala ay kor ahaato kelimadda gaaladuna ay hoos ahaato dhanka kale dagaalka uu cadowgu ku hayo ummaddan soomaaliyeed ee muslimka ah maalinba heer ayuu soo marayay dhagaro iyo hagaardaamooyin hor leh buu la imaanayay weji iyo muuqaallo cusubna wuu yeelanayay intabana allah subxaana wa tacaala keligii baa fashilinayey kadibna ragga mujaahidiinta ah oo har iyo habeenba u taagan badbaadada ummaddaas soomaaliyeed ee muslimka ah ayaa fashilinayey waxaa ugu dambeeyey hagardaamooyinka ay hadda ku howlgalayaan ee ay ku sheegeen inay saddex weji leedahay mid ciidan mid dhaqaale iyo mid fikir waa xeelado ay horay ugu soo tijaabiyeen dalal badan oo caalamka islaamka ka mid ah badankoodna ay ku soo fashilmeen hubaalna ay tahay inay halkanna ku fashilmi doonaan in sha allahu tabaaraka wa tacaala maantay oo aannu hadlayno cadowgu wuxuu ku jabay duulaankii ciidan ee uu soo qaaday wuxuu waayey saraakiil badan oo muhiim u ahaa wuxuuna ku soo koomay dhul bannaan oo uu ku soo ordo iyadoo ay diyaaradaha maraykanka iyo turkigu kor ka ilaalinayaan sidaas oo ay tahayna maalin walba waxay mujaahidiintu u dhacaan xeryaha ay cadowgu degaan halkaasna waxay ku laayaan askarta iyo saraakiisha riddada ah waxayna ka soo qaniimaystaan hubka iyo saanadda ay saliibiyiintu soo siiyeen horay ayaa loo yidhi diyaaradi dal ma qabsato cadowgu wuxuu kaloo ku jabay furinta dhanka fikirka ah ee uu dagaalkeeda iclaamsaday wax kale iska daaye wuxuu awoodi waayey inuu ummadda soomaaliyeed ku qanciyo in dowladdu islaam tahay oo aysan riddo ahayn waxay ilaa iyo hadda ka jawaabi layihiin labiyo tobankii xalqo ee saa'a maa yaxkumuun ee ay mujaahidiintu ku caddeeyeen gaalnimada dowladda riddada ah dhagga dastuurkooda gaalnimada ku dhisan xeerarka maxkamadahooda iyo gaalnimada looga dhaqmo iyo xeerarka iyo qawaaniinta gaalada caalamiga ah dejisatay ee ay iyaguna aqbaleen kuna dhaqmaan kuwaas oo ah gaalnimo cad oo cid ay ka qarsoon tahay aysan jirinin silsiladdaas iyada ah oo meel walba laga heli karo iyadoo maqal muuqaal iyo qoraal intaba ah iska dhaaf iyaga murtadiinta ahe xitaa kuwii culummada sheeganayay ee iyaga taageersanaa ayaa ugu dambayn ku qiray in xukuumadda qaybo ka mid ah dastuurkeedu uu gaalnimo yahay xaqiiqdu waxay tahay in aysan jirinin cid diin wax ka taqaana oo awoodda inay ka jawaabto caddaymaha ku xusan silsiladdaas saama yaxkumuun isla markaana difaacdo gaalnimada xukuumaddaas riddada ah ee ku dhacday nawaaqidda cadcad ee aan cidna ka dahsoonayn furinta saddexaad ee ay cadowgu ku dhawaaqeen dagaalkiisa ee ah dhanka dhaqaalaha iyadaba waxa aannu rabno maanta inaannu ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah u caddayno waxa ay tahay iyo halka ay beegsanayso si qof walba uu uga qaato go'aan ku habboon marka laga soo tago marmarsiyaha uu cadowgu samaysanayo ee ah inuu la dagaalamayo wuxuu ku sheegay ilaha dhaqaalaha ee mujaahidiinta xaqiiqdu waxa ay tahay in waxaa loo socdaa aysan ahayn dhaqaale mujaahidiintu leeyihiin balse loo socdo sidii loo dhici lahaa hantida ummadda soomaaliyeed oo dhan waa qorshay ay saliibiyiinta caalamka gaar ahaan maraykanku uu wax badan ka soo shaqaynayey uuna u diyaarsaday murtadiintii u fulin lahayd hay-adihiisii ka howlgeli lahaa shirkadihii iyo bangiyadii uu hantidaas ku urursan lahaa iyo xeerarkii uu ugu dambayn u adeegsan lahaa si uu hantidaas hal mar ula wareego waxaad og tihiin in maraykanku hanti ummad soomaaliyeed leedahay uu labada kun iyo kowdii xayiray isagoo ku marmarsiyoonayey inay argagixiso leedahay xilligaas shabaab ma jirinin tobannaan sano kadib ayuu qirtay in eedayntaasi ay khalad ahayd balse ilaa iyo maanta hantidii iyada ahayd dadkeedii looma soo celinin oo way ka baahan yihiin gaaladii ayaana haysata oo ku intifaacday maanta waxa socda waa isla qorshihii isaga ahaa balse markaan sidii hore ka ballaaran lana doonayo in hantida ummadda soomaaliyeed oo dhan hal daqiiqa gudaheed lagula wareego meesha uu cadowgu si gaara u beegsanayo waa dhaqaalaha iyo ganacsiga muqdisho oo ah halbowlaha dhaqaalaha waddanka wuxuu cadowgu u samaystay hay-ado iyo xafiisyo saldhigoodu yahay xalane kuwaas oo si toos ah amarka u siiya saraakiisha iyo madaxda riddada waxaa intaas dheer shirkado bangiyo gacansaar la leh hay-adahaas gaalada ah kuwaas oo xogaha dhaqaale ee ganacsatada soomaaliyeed iyo hatida akoonnadooda ugu jirta gaalada si toosa ugu gudbiya waxaan ognahay ganacsato badan oo hantidoodii bangiyadaas u taalay la xayiray ilaa haddana aanan sababta loo sheeginin dhacdooyinka aan diiwaan gelinay waxaa ka mid ah rag ganacsato ah oo akoonnadoodii laga xiray markii ay bangigii weydiiyeenna waxaa la siiyey lambar oo la yidhi waa inaad wacdaan haddii ay waceen waxaa looga yeedhay xalane waxaa la kulmay gaalo caddaan ah waxaa la weydiiyey halka ay dhaqaalaha ay ku ganacsadaan ka keeneen tirada lacagta ay haystaan haddii ay akoonno bangiyo kale ku leeyihiin sababta ay ganacsiga ay ku jiraan u doorteen haddii ay shanta salaad masaajidka ku dukadaan waxa ay garka u daysteen dimuqraadiyada waxay ka aaminsan yihiin iyo wixii la mida su'aashu waxay tahay marka maxaa gaal maraykan ah ka quseeya qof ganacsade ah oo soomaali ah oo caasimadii dalkiisii ku shaqaysanaya yaa gaalkaas xaq u siiyey inuu xogahaas oo dhan gacanta ku dhigo waxyaabaha aan diiwaan gelinay waxaa kale oo ka mid ah dacwadeeduna ayna soo gaartay gabar dhallinyaro ah oo reerkeeda u shaqaysa ayaa banki ay lacag yar dhigatay u tagtay si ay akoonkeeda wax ugala soo baxdo waxaa loo sheegay in akoonkeedii la xayiray lana doonayo inay tagto xafiis riddadu leedahay oo magaalada ku yaalla markii ay tagtay sargaalkii murtadka ahaa ee xafiiska joogay arrimo aysan diinta iyo dhaqankuba oggolayn ayuu kala hadlay gabadhii kiisaska aanu hayno toban waa ka badan yihiin maalin walbana qayladhaan ayaa ka soo yeeraysa dadka soomaaliyeed waxa maantay taagan waxaa ka daran waxa soo socda haddii aanan go'aan umadeed arrintan laga qaadan waxaad og tihiin in baarlamaanka riddadu ansixiyey xeer ay soo diyaariyeen hay-adahaas gaalada ah ee xaalado fadhiya iyo shayaadiinta kale ee ka sii korraysa wuxuu si qayaxan oonan gambasho lahayn u sheegayaa in hantida qofka soomaaliga ah ay dhici karaan oo ay qaado karaan dadkeenna waxaan u sheegaynaa ogaada gaalada waa ka go'an tahay inay dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed afka ku shubtaan wadiiqooyinkii ay u mari lahaayeen iyo murtadiintii ku gacan sii lahayna waa u diyaarsadeen sidaas daraaddeed waxaan caddaynaynaa arrimahan soo socda kow dadka ganacsatada ah waxaan u sheegaynaa hantidiina duullaan baa lagu yahay ee ka difaacda cadowga hantidiina yaan lagu qaadan waddooyin aan ahayn kuwa shareecadu idin amartay inaad hantidiina ku bixisaan عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطيه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار رواه مسلم أبو هريرة وحو ليه نبي قال إن أيمد وحو كيري رسولك إلهي ودو أيمد أن الربا maalkayga inuu qaato seen yeela nabigu wuxuu sala allahu aleyh wasalam maalkaad ha iska siin wuxuu yidhi hadduu ila dagaalamana nabigu wuxuu la dagaalan hadduu i dilana wuxuu yidhi shahiid baa tahay haddaan dilana nabigu wuxuu yidhi waa ahlunaar ninkaasi maxaad u malaynaysaan marka hadduu yahay gaal saliibiya waa min baabi owlaa weeye in lala dagaalo ayuu mudan yahay oo xoolehen aanu ka dhacsanno qodobka labaad bangiyada ajnebiga ah ee la sheegay inay murtadiinta u oggolaadeen inay dalkan yimaadaan kuna shaqaystaan waxaannu leennahay xogtiinna waa haynaa iyo waxaad u socotaan dalkan ha isku soo lugoynina shilin ummaddan soomaaliyeed ay leedahay ma qaadanaysaan insha allahu lafihiinna ha ku khamaarina qodobka saddexaad bangiyada soomaaliyeed ee dalka ka shaqeeya waxaan leennahay cid idinka yeelaysa ma lahan inaad xogaha dadka muslimiinta ah ee hantidooda idinku aaminay aad gaalada u dhiibtaan adinkoo ku andacoonaya xeerarka caalamiga ah iyo waxaan allah subxaana wa tacaala oggolayn la idinka yeeli maayo inaad dadka muslimiinta ah ee aad hantidooda ku shaqaysataan aad diintooda naftooda maalkooda iyo cirdigooda gaalada baylaha uga dhigtaan idinkoo maslaxadiinna gaarkaa fiirsanaya laba arrimood idinkaa ikhtiyaar u leh inaad ammaanadii la idiin dhiibtay u ilaalisaan ummadda aadna is iltisaamtaan axkaamta shareecada sida aad ballan qaadeen ama aad ummadda hantideeda u celisaan inta aysan gaaladu afka ku shubanin wixii hanti ah ee idinku dhumana adinkaa mas-uuliyaddeeda dusha saaranaya qodobka afaraad dadka ganacsatada ah waxaan leenahay hantida idiin taalla bangiyadu halis bay ku jirtaa waxa aad haysataan waa lambarro uun balse hantidii rasmiga ahayday dad kale gacanta ugu jirtaa feejignaan muujiya ukumihiinnana hal salaad ha ku wada ridinina hanti waa wixii gacantaada kuugu jira ama gacan aaminhii kuu hayso bunuugtina ammaanadoodii way sii yaaraanaysaa oo cadowgii ummadda ayaa gacan ku yeeshay qodobka shanaad ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay weligiin waad noolaan jirteen waadna noolaanaysaan insha allahu tacaala irsaaqdiidana allah subxaanahu wa tacaala ayaa qoray oo gaalo iyo murtadiin irsaaqda ma bixin karaan mana goyn karaan difaacda hantidiinna iyo maalkiinna hana u oggolaanina gaalo waddammadoodii dhaqaalo la'aan xumi ku haysato inay hantidiinna boobto si ay dhaqaalaheeda sii hoobanaya ugu soo kabtaan ugu dambayn waxaan ummadda soomaaliyeed mar kale u xaqiijinaynaa inaanan ka daari doonin inaan allah subxaana wa tacaala cadowgiisa iyo cadowga islaamka la dagaalanno kana hor tagno dhagar walba oo ummaddeenna loo soo maleegayo haddii ahaan lahayday midda milateri midda dhaqaale midda dhaqan iyo midda fikirka intaba xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka iyo badqabka ummadda muslimka ah hergelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dalalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifyada u ah way xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay gediga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah subxaanah wa tacaala keliya u sugnaanayso allah subxaanah wa tacaala wuxuu yidhi waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatu wayakuuna addiinu lilah wayakuuna addiinu lilaahi fain intahaw fain intahaw falaa cudwaana ila cala alظaalimiin وقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير الله أكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته